إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar khasaare dhaliya ku qaaday xero askarta kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka l f d maraykanka ayaa walaac ka muujiyey weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geysanayso magaalada muqdisho dowladda itoobiya ayaa ku biiraysa ururka dalladda bariga afrika oo ay dhowaan ku biirtay dowladda federaalka bulshada ku dhaqan mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada buulafulay ee walayada islaamiga ah ee bay ayaa ka faa'iidaystay daruus kala duwan oo diini ah kadib dooro u socotay laba bilood oo xiriir ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay gudoomiye ku-xogeenkii amniga iyo siyaasadda ee degmada owdhegle ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo madaafiic lagu garaacay xarunta madaxtooyada dowladda federaalka ah ayaa markii ugu horreysay qirtay mid ka mid a waxyaabaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay uga duwan tahay maamulada kale ee shisheeyaha ku daaban ee ka jira qaybo ka mid a waddanka khilaaf hoosaad in muddo ah u dhexeeya xasan sheekh iyo axmed madoobe ayaa dibadda u soo baxay saacadihii ugu dambeeyey mas-uuliyiin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka qayb galay munaasabad gebagabo u ahayd muntada diini ah oo ay ka faa'iidaysteen haweenka ku dhaqan degmada jamaam ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xaflad lagu maamuusayey macallimiin dhammaysay toban qiraa'o oo ee qur-aanka ah ayaa lagu qabtay degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar khasaare dhaliyay ku qaaday xero askarta kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanka ceel raamo oo hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya saldhig ciidamada kenya ay halkaa ku lahaayeen ayaa lagu weeraray hubka noocyadiisa kala duwan waxaana halkaa ka dhacay dagaal in muddaha socday karnaylada garbaha laga rido ayaa ku dhacay xeradii ay ku sugnaayeen kenyaatiga waxaana halkaa ku gubtay gaari beeba ah oo u yiilay ciidamada kenyaatiga iyo sidoo kale teendhooyin uga dhisnaa saldhiggii ay ku sugnaayeen bulshada ku dhaqan mid ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada buulafulay ee walaayada islaamiga ah ee baya ayaa ka faa'iidaystay dooro u socotay muddo laba bilood ah maxamed ciise ayaa ka warramaya munaasabad lagu soo xirayay dowlo diini ah ayaa ka dhacday deegaanka burgud ee hoostagta degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay dowladan oo socotay muddo laba bilood ah laguna qaatay duruusyo kala duwan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad fara badan oo ku nool deegaanada hoos yimaada bulafulay dowladan ayaa waxaa loo soo xiray qaybo ka mid ah beelaha dega gobolka baay ee garre waxaana kasoo qaybgalay xafladda marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo salaadiin iyo mas-uuliyiin ugu horeyn sheekh fu-aad ayaa ka hadlay dowladda iyo waxa ay ku saabsaneyd يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى خلقه وهو أبو ري سبيل عبدان عبادة الله سبحانه وتعالى ونو أبو رينا وإنان عباده توحيد أه وخالص ألا لغو عابده سيدا درادد وحا لربادتك المسلمين تعاه إني الله سبحانه وتعالى دينتي سيبرتان inay fahmaan ujeedada nebi maxamed loo soo diray calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu rasuulkiisa ku leeyahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allah waxaad dadka ku tiraahdaa tan waddadaydu wey waddadan waa waddadii toosneyd adcuu ila allah allah baan dadka ugu yeeraya alle inay caabudaan sharcigiisa ay qaataan kitaabkiisa ay xukun ka dhigtaan cibaadada u khaalis yeelaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiiratin calaa cilmi qaar ka mid ah salaadiinta ayaa iyagana dhankooda ka warbixiyey dowladan الحمد لله رب العالمين علينا وحبرشدا آدي أبو قرآن السنة كان أول هذا نسيس الحمد لله وهكذا سكوتنا وحبرشدا إن نلك كنا سيد حد نلك يالي أو الكلي قبائل الدور كان أو كير للراعة بيع ميل حصل كوراباي وميل أو واب كتاجر ميل السوري نملا ميل اللوكس نملا إن شاء الله معلمين waa ka sabareen ilaahay miisaanka tugu kabo waktigan oo ramalaan ay oo i sabar qaadadeen oo meel un hakeen ha laheen hanu oofna hanu abaan meesha un fayna un keen maalimiinanas ilaahay subxaanahu watacaala ay ejriya sanaad allah siiyo gabagabadii dadka dowladan ka faa'iidaystay ayaa sameeyey bandhig heer sare ah بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ماجس أنا وصك بالله واي علي الرحمن ناريس قد ناريس علي الرحيم ناريس قاران ناريس تبارك وها نزهنا الذي ربي بيده الملك عليك عليه سيم بورتو نمد أهات بورتو إيد أهات وهو على س- على كل شيء شيء كسب قرس قدير علي أو ذاي واي الذي عليه نزهان خلق أبوري الموت كير إيو والحياة نولب عليه أبور liyabluwakum in lidin fiiriya masoonadeeda la fiiriya sababtiis ayukum kiikin oo axsanu camalan camalka wanaagsan wanaajiyaal og wa huwa allah alcasiizu alihi ongus adag waay alkafuuru alihi maarna ongus so maarna suturo sadhaafo dembigood addoomigiis dembigood sadhaafaysa asturay waay ma ahan markii ugu horreysay deegaanada hoostaga degmada bulafulay sidan oo kale lagu soo gabagabeeyo dowladiini ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda ee degmada owdheg leh ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo madaafiic lagu garaacay xarunta madaxtooyada dowladda federaalka rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay xarunta madaxtooyada heefilla soomaaliya tiro madaafiic ah ayaana ku howbatay gudaha madaxtooyada welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee kasoo gaaray dowladda federaalka isla magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen gudaha magaaladaas ayaa lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda ee degmada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa degmada wadajir ku dilay gaabow buule xasan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda ee degmada owdhegle dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal ku qaadeen fariisin askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa xala weerar ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ka sameysteen xaafadda ceel mashruuc ee degmada qansax dheere dowladda federaalka ayaa markii ugu horreysay qirtay mid ka mid a waxyaabaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kaga duwan tahay maamulada kale ee shisheeyaha ku xiran ee ka jira qeybo ka mid a waddanka maxamed ciise ayaa ka warramaya dhammaan maamulada ka jira waddanka marka laga reebo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu mid weliba salka ku hayaa qabiil iyadoo aan la qarinayn oo weliba madaxda qaar ay ku faanaan hase ahaatee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaa ma ahan in badan oo ka mid ah xildhibaanada iyo siyaasiyiinta dowladda federaalka waxay baaritaan ku sameeyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab bal in sida maamuladaas oo kale ay jiri karto balse waa ay waayeen maadaama ay xarakada ku dagaalamayso mabda' diineed manhajkeedu cad yahay ficilkeeda iyo hadalkeeduna iswaafaqayaan xildhibaan ka tirsan aqalka odayaasha baarlamaanka ayaa isagoo niyadda u dhisaya ciidamo ku sugan deegaanka alkowthar ee shabeellaha dhexe u sheegay inay dhibka la qaybsanayaan kuna sii sugnaadaan deegaanka afcaddi ayaa ciidanka u sheegay inay dowladdu weysay qabiil ay gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay dhinac walba ka egtay waxaan idin ballan qaadaynaa intii naftu nugu jirto oo nool nahay naftu intay nugu jirto inaan idinla joogi doonno idinla qaybsanayno dhibka waa idinla qaadanayna insha allah haddii ilaa yidhaahdo si kasta haddii la yeelay oo meel kasta la tegey oo taariikhda dib loogu leexday al-shabaab qabiilay yihiin waa la waayay meel ay ku abtirsadaan waa la waayay soomaaliya waxay u dhalatay rijin waxay u dhalatay dowlad goboleed waxay u dhalatay qabiil waxay u dhalatay jufo hoose waxay u dhalatay degmo waxay u dhalatay gobol al-shabaab meel qabiilkooda ou yahay oo ay ku abtirsadaan waa la waayay run ahaanta haddii laga hadlo hadalka xildhibaanka ayaa qof walba oo kasoo horjeeda qabyaaladda iyo kala qoqobnaan ku dhiirigelinaysa inuu ku biiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama maamulkeedu uu yahay kan keliya ee waddanka ka jira ee ka caafimaad qaba qabyaaladda ka iyo federaalisimka mas-uuliyiin ka tirsan walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa ka qayb galay munaasabad gebagabe u ahayd madal tacliimi ah oo ay ka faa'iidaysteen haweenka ku dhaqan degmada jamaama ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose cabdiraxmaan bader ayaa ka warramaya maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa muhiimad gaar ah iska saaray sidii bulshada ku nool wilaayada loo bari lahaa cilmiga sharciga isagoo adeegsanaya wasiilooyin kala duwan halkan waa gudaha masjidka nuur ee degmada jamaame waxaa iskugu yimid boqolaal ka mid a dumarka muslimaadka oo ka qayb qaadanaya muntada cilmiyeed socday muddo laba maalin ah uuna soo qabanqaabiye maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose taasoo ay dumarka ku qaateen duruus kala duwan oo qisas iyo muxaadaraad iskugu jira munaasabaddii gebagabada weyd kulun cilmiyeedka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose salaadiin iyo qeybaha bulshada ugu horeen waxaa munaasabada laga jeediyey duruusta ay qaateen dumarka iyo qaabka ay uga faa'iidaysteen duruusta meeshii ka baxday iyo wixii gabdhaha walaalaha kala kulanay muslimaadka ah horta ugu horeen waxaan qaadanay taqriiban ilaa ay shan maad celcelis ahaan meeshaan wixii ka baxay waxaa ka mid ah ummahaatu dakarahuna taariikh oo aan qaadanay shalay ahaydna maado runtii si fiican loo wada mushaarakeeyey waxaa la qaatay silat raxim fadlu lcilmi sidaasoo kale makaanat almara almuslima fi lmujtamac alislaami waxaa jirtay anshita garab socotay maxaa lahahdaa muntadaha waxaa ka mid ah aan kasoo xusi karnaa su'aalo iyo jawaa'is su'aal muqaabil jaa'iza in darsiga baxay su'aal laiska weydiiyo walikulli su'aalna ay tahay jaa'iza cashara dollar insha allah taana si wanaagsan ay u baxday waxayna tusinaysaa gabdhaha muslimaadka ah inay darsiga la socdeen runtii su'aalahan waa lagu tartamayey wakhtigoo ciriiri iska noqday dartii baan wax badan iska soo gaabin maahane gabdhaha muslimaadka runtii maskaxdooda aaday u furnayd iyo dadaalkooda insha allah waxaan dhihi karnaa ahdaaftii laga lahay muntadahan wax ka mid ah waa la xaqiijiyey sida in la ta'hiiliyo gabdhaha muslimaadka ah in la baraarujiyo in athaqaafa alislaamiya la baahiyo la nashriyo in la muujiyo makaanat almara almuslima jazaakum allahu khayr waxna way inoo hagaageen ilaah waxaan ka rajaynaynaa inuu muntadahni nooga dhiga miftaax khayrin insha allahu tacaala intaas kadib waxaa kelimaad la siiyey salaadiinta kale ah suldaan cabduqaadir xaydar suldaan axmed nuur mataanow iyo suldaan macalin cabdi duuba oo munaasabada aada uga bogaadiyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta jubbada hoose iyagoona gabdhaha la dardaarmay waxaa u mahad celinaa maktab tarbiya tacliima u mahad celinaynaa oo juhdi ku bixiyey habeen boqolaal dhan laba maalmood heeyey iyadoo ramalaan ay tahay habeenkan aad bay ugu faa'iidaysteen waxaa leenaha wax meeshaad ka qaadeen dadkan iga dambeeya iyo guryaha gaarsiiya faa'iidadaad qaadeen gobolka jubbada hoose amiirkeeda iyo makaatiibta dhammaan waa u mahad celinaynaa howlgalka ay ka qabteen degmada jamaame marka ummad markii juhdi la geliyo ee geedkii geedka uu baxo mirihii in la gurto ayaa loo baahan yahay marka maanta sida aan is leenahay juhdiga xarakada ee bixisay iyo wakhtiga dheer ay ku bixisay gabdhaha muslimaadkaa ama si guud mujtamaca islaamka ee ku nool degmada maanta waa xilligii loo baahnaay dadka iyagu inay dacwada u istaagaan ay diinta dadka baraan qof kasta oo muslim ah oo halkaa jooga ama wax barta ama macnaha arday ah waxaan ku dardaarmayaa inuu kitaabkii ilaahi subxaana watacaala midigta uu ku qabto oo ilaahi subxaana watacaala kitaabkii uu kor u qaado uuna ku dadaalo siduu ku baran lahaa iyo siduu ku difaaci lahaa ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose oo kelimad qayim ah munaasabadda ka jeediyey waxaan u mahad celinaynaa maktabu tarbiya wa tacliim oo isku hoolay in oo dacwada iyo diinta ay faafiyaan waxaannu leenahay iyagana jazaakumullahu khayran meesha aad ka wadaan ka sii labalaaba khayrna allah idiin siiyo jazaakumullahu khayran markan waxaan leenahay mumtada oo labadan maalmood socotay oo khayrka iyo wanaagga lagu qaatay idinkana waxaa laydinka rabaa inaad gaarsidaan dadka idinka dambeeyo dadka idinka dambeeyo inaad gaarsidaan dacwada aad gudataan intii nafta idinku jirto ballan soomaho allaahumma fashhad ilaahay subxaana wa tacaala waxaa markaati nooga yahay wixii aad aadateen ama hambaarteen inaad gudataan dacwadii diinta inaad gaarsidaan ummadda muslimiinta ah idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dumarkii ka faa'iidaystay muntadaha iyagoo ka hadlay waxa ay ka faa'iideen
awal ismi afnaan cabdulaahi cabdisalaan waxaan ka mid ahaa ardayda wax ka barata magaalada jamaame waxaana soo booqatay maktabatu tarbiyati watacliim aadaan ugu faraxsannahay maadaama ay noo socotay laba maalmin oo muxaadaro ah oo jaa'isooyin lagu qaadanaya su'aalo diina nala weydiinayay aadaan ugu faraxsannahay maktabkana soo booqday waan soo dhaweynaynaa kusoo dhowaada magaaladeena alxamdulilaahi binicmatihi ugu horeyn anigoo magacayga ku bilaawaya xabse axmed maxamed ee joogta degmada jamaame waxaa halkaan noola qabtay muxaadaro aad iyo aad u wanaagsan waxaana soo booqtay maktabka tarbiyada alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan waxaa halkan ka socday su-aalo diini ah oo lagu guddoonsiinaya jaa-isooyin walaalaha muslimiinta ah ee kasoo qayb qaateen dumarka dhammaan alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan waan u mahad celinaynaa mujaahidiinta anigoo magacayga ikhra axmed maxamed waxaan jooga degmada jaamam gaar ahaan jubbada hoose waxaan halkan lagula qabtay muxaadaro socotay laba maalmood muxaadaradaas oo su-aalo lasu weydiinayay su-aalahaas markii lasweydiiyey kadib laisguddoonsiinaya jaa-isooyin aad iyo aad qaali oo ah maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan jecelnahay mar walba in noogu soo celceliyo muxaadaradkan oo aad u qiimaha badan aad iyo aad ayaan wax ugu fahanay maasha allah waxaan ka codsanaynaa walaalaha mujaahidiinta ah mar walba inay noogu soo celceliyaan labadii maalmood ee lasoo dhaafay masjidka nuur ee jamaame ayaa waxaa si weyn looga dareemayay muntadahan iyo sida uu bedelay bulshada jamaame si gaar ah haweenka
dowladda ethoobiya ayaa ku biiraysa ururka dalladda bariga afrika oo ay dhowaan ku biirtay dowladda federaalka faahfaahin ku aadan waxaa ka waramaya cabdifataax
aad baad u mahadsan tahay dowladda itoobiya ayaa xeelad walba u adeegsanaysa sidii ay ku qabsan lahayd badda soomaaliya oo ay muddo qarniyo ah ku taamaysay inay mar uun saldhigato islamarkaana noqoto awoodda diineed ee reer galbeedka ku matasha geeska iyo bariga africa benina malonza oo ah xogayaha guud ee east african community ama ururka la baxay dalladda bulshada bariga africa ayaa sheegtay in etoobiya ay dhowaan kusoo biiri doonto dalladda oo ay muhiim u aragto xilligan ee ku biiritaankeeda dowladda etoobiya ayaa la sheegayaa in sanadkii u dambeeyey uun ay bilowday ololaha ay ku doonayso inay ugu biirto ururka halka dowladda federaalka ay codsanaysay tan iyo sanadkii laba kun iyo laba iyo tobankii ugu dambeyntiina xasan sheekha laga ogolaaday sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii tallaabooyinka degdega ah ee ay adis ababa ku doonayso inay kaga mid noqoto dalladda east african community ayaa ah sidii ay ku heli lahayd badda soomaaliya waxaana u sahli karaya sida ay aaminsan tahay dastuurka u qoran dalladda oo dowladaha xubnaha ka ah u fasaxaya inay wax walba wadaagi karaan ururka oo la asaasay toddobaatameyadii ayaa waxaa dhistay dowladaha kenya uganda iyo tanzania kadib tala soo jeedin ay ka heleen khubaro reer galbeed ah oo kula taliyey inay samaystaan dallad ay ku midaysan yihiin wadamada kiristanka ah ee bariga afrika ururka hadda waxaa ku midaysan sideed dowladood oo kale ah kenya uganda tanzania ruwanda burundi koonfurta suudan congo d r c iyo dowladda federaalk oo dhowr bilood ka hor ka mid noqotay haddii ay etoobiya ku biirtana waxay noqonaysaa dowladii sagaalaad ee ururkan ka mid noqota wadamada ururka ku jira waxaa u badan ama ay u badan yihiin kuwa xiran ee aan badda lahayn waxaana jirta in mid ka mid ah adaafta ugu waaweyn ee loo dhisay ay ahayd in wadamada badaha leh ay caawiyaan kuwa aan badaha lahayn ee diinta ay wadaagaan maadaama dhanka caqiidada ay ku salaysnayd muddo qarniyo hore cilaaqaadka dowladaha dhex maraya e a c waxa uu leeyahay dhardhaaro awoodeed oo saddex qaybood ka kooban kuwaasoo kale ah maxkamadaha sare ee ururka wasiirada ururka iyo madaxweynaha ururka waxay qaybahaasi go-aaminayaan sida uu noqonayo ganacsiga wadan walba oo xubin ka ah dalladda iyaga ayaa jaan goynaya dowlad walba dalka ay xiriir ganacsi la sameynayso iyo midka ay cilaaqaadka u jarayso haddii dowladda etoobiya ay ku biirto ururka waxay fursad u helaysaa in dowladda federaalka aysan marnaba xiriirka u jari karin wax walba oo dhex mara sidaana waxaa kulumaya qayb muhiim ah oo ka mid ah madax bannaanida soomaaliya arinta kale ee halista ku ah soomaaliya etoobiyana faa-iidada u ah waxay tahay in dastuurka ururka uu qorayo shucuubta dowladaha ku jira dalladda inay isdhexgeli karaan oo ay isku socdaali karaan bilaa viiso oo dadeew aada u fara badan ayaa etoobiya ka imanaya oo soomaaliya meeshay rabaan ka degaya cid ka hor istaagi kartana ma jirto mar haddii markaa ay sidaa tahay etoobiya iyo wadamada kale ee taariikhda cadaawadeed ay kala dhexayso soomaaliya sida kenya waxaa u suuragelaya in ay dalka soo geliyaan malaayiin qof mana ka doodi karto dowladda federaalk maxaa yeelay iyada ayaa ku biirtay e a c kuna qanacday dastuurkooda iyo shuruucdooda abiy axmed wuxuu ururka ka arkay fursad kale oo uu kor ugu qaadi karayo dhaqaalaha wadankiisa isaga oo eegaya qodobada ku jira sharciga ururka oo dhigaya in dowladaha xubnaha ka ah dalladda aysan canshuur iska qaadi karin etoobiya waxay aad u samaysaa khamriga tusaale ahaan xashiishka ayay aad u beertaan oo dhaqaale fara badan ay ka sameeyaan waxa uu markaa qodobkaasi u saamaxayaa inay wadanka soomaaliya soo geliyaan nooc kasta oo ka mid ah maanbedelayaasha magaalooyinka ay saameynta ku leeyihiinna weliba ay ka furtaan carwooyin lagu iibiyo waxyaabahaasi muqadaraadka ah sidoo kale xabashada iyo dowladaha la midka ah waxay awood u yeelanayaan in wadanka ay keenaan dalaga kasoo go-a beerahooda qaadka iyo nooc walba oo kamid a waxsoo saarkooda waxaana halkaasi ku baaba-aya ganacsiga waxsoo saarka iyo dhaqaalaha wadankeena haddii ay etoobiya ku biirto east african community waxaa dhici doonta in ay saldhigato badda soomaaliya iyada oo dhanka ee dowladda federaalk iyo e a c sharciyad been ah ka helaysa waayo dalladu waxay fasaxaysaa in dekadaha la isla isticmaali karayo dowlad walbana ay xaq u leedahay inay ka kalluumaysato badda ay doonto waxaa muuqata maadaama diblomaasiyad ahaan ay etoobiya ka qajilayso inay ciidamo geyso xeebaha soomaaliya kadib heshiiskii muuse biixi inay markan doonayso inay isticmaasho wadiiqadan cusub oo sharciyad u siinaysa inay liqdo gebi ahaanba soomaaliya saadaashu waxay sheegaysaa in dowladda federaalka ay sacabo furan kusoo dhoweyn doonto haddii ay etoobiya si rasmi ah ugu biirto ururka laguna dhawaaqo waayo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka marar badan waxa uu fagaarayaasha ka sheegay in etoobiya aysan u diidanayn badda soomaaliya welibana ay siinayaan dekado badan haddii ay hesho buu yidhi dariiqo sax ah oo markaasi ay u soo marto arrimahaasi ugu dambayntii caalamka dowlado badan oo ka jira marka ay khiyaanooyinkan oo kale arkeen ama ay caqabad kala kulmeen ururo ay ka mid ahaayeen waxay ku dhawaaqeen inay isaga baxeen waxaana dowladahaasi ka mid ah ingiriiska oo ka baxay ururka midooda yurub iyo gariiga oo ka baxay dallad uu kula jiray dowladda jarmalka kadib markii uu culays soo wajahay dhaqaalaha wadankiisa khilaaf hoosaad in muddo ah u dhexeeya xasan sheekh iyo axmed madoobe ayaa dibadda u soo baxay saacadihii ugu dambeeyey muxsin xasan ayaa ka waramaya
iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyey xasan sheekh lagu eedeynayay inuu ballamo oga baxay madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa dibadda u soo baxaya khilaaf in muddo ah si hoose oga dhex jiray maamulada muqdisho iyo kismaayo axmed madoobe ayaa si rasmi ah oga soo horjeestay tallaabada uu dhowaan xamse cabdibarre wasiirka amniga ugu magacaabay cabdulaahi sheekh ismaaciil farataag xamse inuu magacaabo farataag waxaa kula taliyey xasan sheekh maadaama uu ka mid yahay ururka xasan ee la yidhaahday u b d sida aan xogta ku heleenno axmed madoobe ayaa farataag u arka nin mucaarad ku ah maamulkiisa islamarkaana qaybo ka mid ah gada ay joogaan saraakiil isaga taabacsan farataag ayaa muddo dhowr sano ah ku-xigeen u ahaa axmed madoobe balse way iskhilaafeen xilligaasi wixii ka dambeeyeyna wuxuu farataag ka shaqaynayay sidii uu u abuuri lahaa mucaarado xoogan oo ka dhan ah axmed madoobe sidoo kale farataag ayaa ka mid ahaa xubno juhdi badan ku bixiyey in axmed madoobe nidaamkiisa aanu tegin deegaanada ay gada ka haystaan ciidamada etoobiya umuurahaasi oo dhan oo isbiirsaday ayaa qarxiyey xiisadii hoose ee ka dhexaysay xasan iyo axmed madoobe waxaana uu axmed madoobe qoraal u diray xasan sheekh kaasoo uu ugu sheegayo inuusan qaadan karin tallaabada uu ku magacaabay farataag farataag ayaa aada ugu dhow etoobiyaanka halka axmed madoobena uu isxigsiiyo kenyaatiga xasan sheekh ayaa la sheegayaa inuu doonayo inuu ka shaqeeyo sidii uusan mar dambe axmed madoobe ugu soo noqon lahayn maamulka kismaayo wuxuuna u wataa farataag sidoo kale xog hoose ayaa sheegaysa in xasan uu maalmaha soo socda ku tala jiro inuu taliyo ku-xigeenka sirdoonka dowladda federaalka u magacaabo cabdirashiid janan oo isna soo noqday wasiirka amniga jubbaland sanadihii u dambeeyeyna axmed madoobe ku kacsanaa haddii ay xiisadan sidan usii socoto waxaa suuragal ah in axmed madoobe uu u hoydo siciid cabdulaahi deni oo uu ku dhakray doorashadii uu xasan sheekh kusoo baxay kadibna la xirto maamulka puntland oo ay qudhiisa kala tageen dowladda federaalka gaashaan buursadayna dowladda etoobiya xaflad lagu maamuusayay macalimiin dhammaystay toban qiraa'o ee qur-aanka ayaa lagu qabtay degmada jilib ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe taas oo ijaaso weyn lagu guddoonsiiyey macalimiinta warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali munaasabadan oo lagu maamuusayay mucalimiin xifdisay tobanka qiraa'o qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe xaflad waxaa kasoo qaybgalay culimaa uddiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada al-shabaab waxaana goobta ijaasaad lagu guddoonsiiyey koob iyo toban macalin oo iskaga kelmid wilaayaadka kale ah jubbada dhexe shabeellaha hoose iyo baay ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdiraxmaan firin allah subxaana wa tacaala aayaddan akhrina wuxuu ku leeyahay dadka mu'miniinta ah allah subxaana wa tacaala adduun iyo aakhira waa kor yeelay ruuxu mar hadduu towxiidka u saxmo oo towxiidkiisa uu saxan yahay ilaahay adduun iyo aakhira waa kor yeelay haddana dadka cilmiga leh oo diinka la yaqaana ilaahay waa sii kor yeelay subxaana wa tacaala cilmigu marka ibnu xajar casqalaani fatxulbaaris uu ku leeyahay cilmigu waa qur-aanka xadiidka iyo fiqiga weeyaan culuumtan kale la barto culuum addunya weeyaan laakiin cilmigu saddexaasoo ka indilaaqaa iyo aalaadkiisa wey ilaahay marka subxaana wa tacaala cilmigaas diiniga ah ee qur-aan iyo xadiidka iyo fiqiga leh oranaysaan qur-aanku waa kalaamu raxmaan subxaana wa tacaala ninkii marka barta shayga sharafta leh ruuxii bartana shayga sharaftiisuu yeelanhayaa mid ka mid ah maamulka jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta ka hadlay isagoona ka warbixiyey ulajeedada munaasabadda loo qabtay waxaan rabaa wax yar inaan qeexo xafladda cidda macnaha ee loo fadhiyo maanta gogosha cidda ay u fidsan tahay ayaa rabaa wax yar inaan qeexo beed baa ku yiili imaamu shaadibi kitaabkiisa oo oo ku qoray waman kaana daa baabin lahu fiihi madhabun falaa budda an yusmaa wayudraa wayucqalaa marka qofka baab ku leh ee majaalka in la sheego hebel in la yidhaahdo ma laga maarmaaya dadkaas waxaa weeyaan waa mucallimiin marka hore ka kala yimid laba meelood dhiib waxay ka timid markaas magaciis la yidhaahdo markaas abidardaa lirtiqaa'i ilaa manaasili alquraa'i markaas la yidhaahdo ayay ka yimaadeen qiibta kaleetana macahad imaamu sakhaawi ayay ahaayeen qiibta kaleetana sidaa markay yihiin marka jamciyaddu sidaa ogsoontihiinba mar walba ay ka shaqaynaysay in la soo saaro macallimiin la soo saaro ayay ka shaqaynaysay shaqadii jamciyadda qabanaysa ee kamid tahay waxaan gudagalnay marka macallimiinta in la diyaariyo dadkaana ka mid eh tiradooda guud ahaan kow iyo toban waaye kow iyo tobanku waxay kale yihiin toban oo rijaal ah iyo hal qof oo haweenay ah intaas wey macallimiintu waxay ka koobanaayeen rijaalan wa nisaa'an ay ka koobanaayeen qaar ka mid a mucallimiintii xifdiyey tobanka qiraa'e qur-aanka kariimka ayaa ka warbixiyey dareenkooda ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin ijaasaadka la guddoonsiiyey anoo ah macalin abubakar alhaadi haddii aan cabiro dareenkayga xaqiiq ahaan waxa weeyaan waxaan ku tilmaama magaranayo waa wax weyn oo allah tabaaraka wa tacaala uu ina soo gaarsiiyey waxaan leenahay culimmadii ilaahay sababta noogu yeelay jazaakum allahu khayran guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leeyahay siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala noogu galadeystay nimcadan weyn idinkana ilaahay idin sababo juhdigaas waa juhdi weyn oo cadiima oo laga rabay qof kastoo muslim ah oo salafu saalix waddadiisii ku dayanaya nebi sal allahu alay wasalam aa ku dayanaya laga rabay weeyaan marka arrintaas waa arrin aad iyo aad u faraxsan oo ilaahay subxaana wa tacaala annaga uu noo nasiibay shaqi afriqiya geeska afrika ahaan oo mujaahidiinta joogta ilaahay subxana wa tacaala u ku manaystay marka arrintan waa arrin aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan weeyaan dhinacna in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo qur'aankii lagu tacdiimiyo dhinacna cadowgii ilaahay subxaana wa tacaala lala diriro oo ilaahay subxaana wa tacaala suu sheegay amarkiisa la qaatay lala diriro oo aan laga daalin marka kuwaad may mahadnaqaan allah subxaana wa tacaala oo niin suurtageliyay inuun haddageega qaadana qiraa'aadka casharada ah oo mutawaatirada ah almutasilati binnabiyi sal allahu alay wasalama taas horta ilaahay ka mahadsan macallimiintii hana deersadeen may baalana jazaahum allahu khayran may kalalka dara lahaayeen dadka walaalaha muslimiinta qur'aanka barashadiis marka hore ninka dadaalan ijaasada shuruud iyo nidaam iyo hooli badan leh tamaana iska qaadayleymaa marka meero lahaayeen qur-aanka xifdashay ka dadaalan marka hore ugu dambeyntii waxaa xafladda soo xiray waaliga jubbada dhexe isagoona la dardaarmay mucallimiinta bartay tobanka qiraa'e qur-aanka kariimka isagoona kula dardaarmay inay ka fogaadaan islaweynida iyo kibirka waxaan kaloo idiin dardaarmayaa inaysan idiin kordhin islaweyne oo tawaaduc badan aad la timaadaan aqoontu dadka qaarna waxay u kordhisaa inay isu duleeyaan ilaahayna kor ugu qaadaa dadna waxay u kordhisaa inuu qofku isla weyne qaado macallin yaroo qur-aanka jebinaya hadduu arko uu yidhahdo bal waxaana macallin eega ummadda waxu akhrinaya masaa'il lagu tukanaya haddii la arko inuu yidhahdo bal eega suu qur-aanka u akhrinaya ninkan warradoo qur-aanka soo baro adiguba shalay sidaas ahayd kadaalika kuntum min qabl famana allahu calaykum ilaahay idinku galladaystay waxaa marka idiin dardaarmaya insha allahu tacaala fursad walbo aad heshaan haddaad safar ku jirtaan haddaad meel joogtaan haddaad masaajid joogtaan waxa ugu yaray dadka aad ka saxaysaan suuratu faatixa noqoto farxaddan waxay u soo hooyatay horta wilaayaadka islaamiga oo dhan iyo usoo hooyatay laakiin annaga guuliya inoota inagoo dagaal ku jirna halgan ku jirna inaan xaflad u dhigno kow iyo toban macallimiin oo ka qalin jebisay tobanka qiraaw soo wax ilahay lagu mahad celimaha الحمد لله وإله نوم هذا فرحد وين إنوتا مرك إن شاء الله تعالى فرحد مرك وحرمنا إن شاء الله تعالى سي إله نقول لازمية إن أنا إله كل شكرنا ما دام بدن si kastaba haatee xarakada al-shabaab iyadoo gacan kula dagaalamaysa ciidamada shisheeye ee jinsiyadaha kala duwan leh ayaa dhanka kale sare u qaadaysa aqoonta dadka hindhaha u ah bulshada sida mucalimiinta dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geysanayso magaalada muqdisho cabdulla mukhtaar ayaa ka waramaya war saxaafadeed ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu muujiyey walaaca dhanka amniga ah ee ka jira magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda maraykanka ayaa ka digtay weeraro ay suurtagal tahay in lagu beegsado xarumaha dowladaha shisheeye garoonka diyaaradaha caalamiga ah iyo hoteelada ay gabadsadaan madaxda dowladda safaaradda maraykanka ee soomaaliya waxay xusuusinaysaa muwaadiniinteeda in argagixisadu ay sii wadaan abaabulka afduubka qaraxyada iyo weerarada kale ee soomaaliya argagixisadu waxaa laga yaabaa inay qaadaan weeraro iyagoo beegsanaya garoomada diyaaradaha dekadaha kontaroolada xarumaha dowladda hoteelada maqaayadaha goobaha laga dukaamaysto ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay maraykanka saacado kadib markii ay digniintan soo baxday ayaa dhowr qarax laga maqlay dhanka madaxtooyada villa soomaaliya waxaana loo malaynayaa in madaafiic hoobiyaal ah lagu weeraray warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa